toddobaadkan ka hadalka amniga soomaaliya waxaa si gaara isha loogu hayay ciidamada xoogga dalka oo ka soo baxay furmaha dagaal meelaha qaar gaar ahaan deegaanka dhanaane iyo dhabbaha xeebta ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo xalay muqdisho kula hadlay taliyaasha ciidanka iyo qaar ka mid a ciidamada qalabka sida ayaa meesha ka saaray warka sheegaya ciidanka inaysan qaadan wax mushaara maalmahan marka waxaa la lahaa ciidamo ayaan mushaar la siin qof aan mushaarkiisa iyo xaquuqdiisa la siin ma jirto inta ay ka maqan tahayna waa intaan la diiwaan gelin fadlan geeya goobaha loogu talagalay ku diiwaan geliya ku kontaroola ku haaya xuquuqdoodan aniga iga soo doona agaasimihii hore hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka cabdulaahi maxamed cali sanbarurshe ayaa sheegay in deegaanka dhanaanay dhabbaha xeybtu ahmiyad weyn u lahaa dowladda soomaaliya amniga muqdisho ciidamada ka soo baxay furumahan ay keenayso culays amni runtii gadoodka iyo kasoo bixitaanka ciidamada qalabka sida furumihii ay difaaca uga jireen wuxuu calaamad u yahay horta habacsanaanta guud ahaan amniga waddanka ka jirta khaasatan caasimadda iyo nawaaxigeeda markaan fiirino waxa oo implicationska ama saameynta ka imaan karta ama gadoodka ciidanka ama kasoo bixitaanka ciidamada qalabka sida ee furumaha hore waxyaaba badanaan ka dhalin karin laakiin waxyaabaha soo socdaan rabaa inaan underline gareeyo ama aan hoosta ka xariro horta marka ugu horeysa meesha hadda laga soo baxay ee dhanaane ama jilib marka waa meesha keliya ee inta ee xukuumadda hadda madaxweynaha farma madaxweyne farmaajo uu madaxda ka yahay ay jirtay goobta muuqato la yaqaano shaaba laga qabsado waayo marka symbolic waxay u leedahay guul ama guul waxay u leedahay siyaasadeed ama mid weyn oo ahmiyad weyn u leedahay shabaabka in oo ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed meesha ugu dhow caasimadda intay ka saaraan inay hay waayaan horta taas waxay dhiirigelin iyo niyad dhis weyn u tahay shabaabka tan kale waxay tahay meeshan waa meel xeebta dhankeeda koofureed caasimadda ka jirta khaasatan aerobortka ra-iisul wasaare khayre oo ka hadlay dadaalka amniga xukuumaddiisa ayaa sheegay in dhaqaalaha amni uu kobcay intuu xilka hayay isaga haddana uu gaaray boqol iyo toddoba milyan waxaan marka rabaa inaan ka hadalno labadii kun iyo toddobiyo tobankii inta dowladdeena ay jirtay laga soo bilaabo janaayo ciidamada qalabka sida dowladda soomaaliyeed waxay ku bixisay lacag tiradeedu ay gaarayso siddeetan iyo sagaal milyan oo dollar labadii kun iyo siddeed iyo tobankii waxaan ku bixinay boqol iyo laba milyan oo dollar labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaan rabnaa inaan ku bixinno ugu yaraan boqol iyo toddoba milyan oo dollar cabdulaahi sanbalowshe agaasimihii hore hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka ayaa saluug ka muujiyey hadalka dowladda ah in ciidanku ay ayagu soo saareen horta dowladda ceeb ayayna ku tahay waana dembi qaran in meeshii juhdigii iyo xooggii ogeed lagu baxiyay in la qabto oo saraakiishii ugu sarraysay laba janan ay ku dhimatay oo sarkaal kaleeto gaashaanla sara oo ku dhintay oo waxaa rabta wiil soomaaliyeed geesii naftooda ku waaya inay dhahay wax farsamo oo la xiriira iisheeg register gareyn iyo diiwaangelin ciidan darteed aan ugu soo bixin horta waa dembi qaran taasna waxaan ka codsanaya baarlamaanka dowladda kumeelgaarka qaasanta guddiga difaaca iyo amniga inay baaritaan ku sameeyaan dadka siyaabaha mas-uuliyadda ay ku jiran u hadla ama u dhaqmana tallaab laga qaado meeshan haddii aan xisaabtan jirin isla xisaabtan haddiisi jirin wasiirka ama taliyaha dhahaaya ciidanka waxaa looga soo saaray hab farsamo ama diiwaangelin horta waxaa waa crime arrinkaas inuu dembi yahaan u arkaa oo lagu dheelaayo naftii iyo maalkii iyo caqligii ummadda soomaaliyeed ra-iisul wasaare khayre ayaa carabka ku adkeeya habeenimadii xalay bixinta mushaarka ciidanka wuxuuse digniin u diray ciidanka qaarkood oo sheeganay hayaan shaqooyin dadban sababta aan ciidamada ugu samaynayna waxay tahay haddii aan ciidankana dibu habeyn lagu samayn boqolaalka milyan haddaanay toos idinka idiin soo gaarin adduunyadu mana aaminayso rabaa marka inaan u sheego askari walba oo soomaaliyeed oo taagan qoraxda ama taagan meesha banaankaa furuntaa oo dagaalamaya hadda inay annaga waajib nagu tahay bishu marka ay dhammaato xuquuqdiisa inuu helo laakiin laakiin waxaan la aqbalayn inaad xuquuq ka qaadato dowladda soomaaliya oo aada hotel waardiye ka tahay ama adeerka aada waardiyeyso ama been lagugu soo qoray ama kan iimeela ay jirto dhaqankaas wuu ka soo dhammaaday inta aniga dalkan ra-iisul wasaare aan ka ahay shabaab xalay waxay weerar ku soo qaadeen degmada balcad iyagoo gudaha u galay waana mid ka mid a caqabadaha amni hadday wajahaysa dowladda soomaaliya cabdulaahi sambalowshe ayaa u sheegay v o a in al-shabaab hadda ay soo buuxiyeen labada shabeelle gaar ahaan dhabayaasha soo gala muqdisho balcad lasoo weerana runtii guud ahaan markaan fiirino labada gobol ee caasimada kulaala sida shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose shabeellada hoose ayuu dagaalku foxkiisu ahaa haddii laga soo baxay dhanaane iyo jirimarka oo caasimadda afkeeda la yimaaday micnaheedu waxay tahay inta badan jidadka maynka afar jidaa ka baxda midna waa xeebtuu maraa midna waa kalaamiga oo marka taga mid waa kanlaweyn midna waa ka dhoobayda mara jidadkii ugu muhiimsanaa kulligood shabaabaa ka taliya ciidanka hadda shabeellada hoose meelaha ay ka joogaan hadda waa go-doon haddii marka moor uu shabaabku meel uu qabsado oo ciidankeena dib u dhac ku yimaado mooraal jab ciidankeena wahay ayagana mooral u yahay waxaa dhici karta hadda balcaday weerareen marka dambe inay jowhar weeraraan oo guud ahaan amnigii amnigi iyo shabeellada dhexena khalkhal al-shabaab ayaa muddooyinkii dambe weeraro qorshaysan iyo qaraxi lagu hara gaadiidka waxay ka geysanayeen magaalada muqdisho xilli dowladda soomaaliya weli dadaal ugu jirto wax ka qabashada amniga cabdulqaadir okey v o a muqdisho